إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار xadiidka boqol iyo afar iyo afartan wa can anasi radia allaahu canhu anas waxaa laga soo wariyey ana alyahuuda inay yahuuddu kaanuu ay ahaayeen idaa xaadat ilmar'atu hadday qofka dumari ay xaydo caadada ay hesho lam yu'aakiluuha qaaraan waxba la cunin ayay markaa ahaayeen oo waaba fantayn jireen fa qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalama markaasaa nebigu waxa uu ku yidhi saxaabadiisa isnacuu kulla shayin ila annikaax isnacuu sameeya kulla shayin shay kasta sameeya ila nikaaxa galmada mooyaane nikaax hadda waxaa looga jeedaa galmadaa loo jeedaa oo nikaax caqdiga iyo meherinta waa la yidhaahdaa waxa kale oo nikaax la yidhaahdaa galmada lafteedana waa la yidhahdaa hadda galmadaa loo jeedaa wax kasta yacni markaa sameeya oo qofkaa dumara ku tacalluqa bimacnaa ciyaar iyo wax la mida laakiin galmo ha u galmootaan iyada markaa idinma bannaana rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidka boqol iyo shan iyo afartan wa can caishata radia allaahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama rasuulki ilaahay waxa uu ahaa ya'murunii mid i amra oo fa attaziru dabadeedna markaa ay an attazira ayay u amri jiray inaan guntado oo fa attaziru markaasaan guntan jiray ama dhixirsan jiray fa yubaashirunii markaasuu ila mubaasharoon jiray mubaasharada waxaa la yidhaahdaa jidhka oo markaa bannaan in markaa la istaabsiiye ayaa la yidhaahdaa waa ila mubaasharoon jiray bimacnaa waa ila ciyaari jiray wa ana xaa'idun walxaal ana anigu xaa'idun aan caado qabo muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsanyayo bukhaari iyo muslim baa labaduba soo saareen xadiidka qofka dumara markay caadada qabto axkaam badan baa ku tacalluqda caadada ilaa labaatan xukun baa ku tacalluqaa la yidhi yacni labaatan xukun yacni wax ku dhow baa ku tacalluqa axkaamta ku tacalluqda waxaa ka mid a in loo galmoodaa inaynay bannaanayn waxaana laga qaadanayaa inay galma aynay bannaanayn loo galmoodaa isnacuu kulla shayin ila nikaax macnaha markaa looga fahmayaana waxay tahay nikaaxi maadaama laga reebay nikaax isaga galmaha samaynina weeyo nahyi buu noqonayaa nahyi ayuu noqonayaa oo waxa weeye istisnuhu shayga markaa lidkiisuu u beddelayaa haddii waxa weeye amar ay ahayd in wax kasta la sameeyo yacni nikaaxii laga soo reebay ama galmadii laga soo reebay iyadu waxay noqonaysaa iyada ha samaynina buu noqonaya qur'aankana waa laynoogu sheegay oo waa markaa laynagaga xaaraantinimeeyey waxauu ilaahay yidhi wayas'aluunaka cani ilmaxiidi qul huwa adan faactazilu nnisaa'a fi lmaxiid waxay ku weydiinayaan yacni qofkii dumar ee caadada qabtay ama caadadii bay ku weydiinayaan makaankii xaydku ka imanayey ayay ku su'aalayaan qul huwa adan faactazilu nnisaa waxaad tidhaahdaa markaa waxa weeye xaydku adan ay duu adan waa mid dhibaato u saaxiiba xaydku weeye ee factaziluu dheeraada annisaa'a markaa dumarka ka dheeraada marka waxa weeye dumarku intay caado qabaan inaan loo galmoonin oo galmada loo galmoodaa ay xaaraan tahay aayaadka qur'aankuna waa sheegeen axaadiista nebigana waa ku soo aroortay culammaduna waa ku ijmaaceen oo wax khilaafi kuma sugna waa xukum ku tacalluqa amaa galmada waxa ka sokeeyo istimtaaca ah ma bannaan tahay waxa weeye in markaa yacni markaa lagu raaxaystoo lala ciyaaraa ma bannaan tahay mise ma bannaana masalada noocaasa waxaa loo kala qaadayaa jidhka wixii markaa waxa weeye xundhurta iyo labada ruug u dhexeeya iyo wixii yacni intaa ka baxsan wixii markaa waxa weeye ee yacni markaa ka baxsan inta xundhurta iyo labada ruug u dhaxaysa wixii ka baxsan inuu waxa weeye ku istimtaaca waa u bannaan tahay waana markaa laysla oggol yahay waana laysla oggol yahay markaysagaa inay u bannaan tahay yacni qofkii aan looga baqaynin inuu waxa weeye markaa ku dhacayo aan markaa looga baqaynin amaa qofkii looga baqayo markaysagaa inuu ku dhaco oo aan iska qaban karaynin inuu marka horeba u dhowaadoba markaysagaa isagu ma aha min baabi saddi dariica inuu u dhowaadoba isagu ma aha farjiga inuu uga tagaana markaysagaa mid u bannaan maaha oo labada makaan midnaba inuu u tagaa yacni mid u bannaan maaha yacni duburtu sideedaynay marka horeba u bannaanayn oo xaal walba ay xaaraam tahay tegista loo tagaa yacni waxa weeye makaanka kalena oo waxa weeye ah meeshii markaa yacni ubadka laga heli jirayna yacni iyaga yacni tegista iyada loo tagaana waxay tahay wakhtiga xaydka ilaa ay daahir noqonayso oo ay markaa yacni weliba ka tahaaro qaadanayso in loo tagaa mid ay bannaan tahay maahae waa muxaram wixii markaa labada ruug iyo markaa u dhaxeeya xundhurta ma bannaan tahay mise ma bannaano waxaynu kaga hadlaynaa xadiiska boqol iyo markaa sagaal iyo afartan yacni maa fawqa alizaar xadiiska sheegaya ayaynu kaga hadli doonnaa insha allahu tacaala nebigu sala allahu alayh wasalam caaisha wuxuu amri jiray inay waxa weeye wax guntato iyadoo caado qabta dabeedna min waraa'i siyaab maryaha dabadooda bimacnaa waxa weeye iyadoo maryihii ka xigaan ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam la mubaasharoon jiray marka waxa weeye inay sidaas uu nebigu sameeyeyna sala allahu alayh wasalam inay bannaan tahay ruuxa aan naftiisa uga baqaynin inuu ku dhaco ay u bannaan tahay ayaa laga qaadanaya xadiidka boqol iyo lix iyo afartan wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyey can inabiyi sala allahu alayh wasalam ibnu cabbaasna nebiga uu ka wariyey fi ladii ya'ti imra'atahu inuu nebigu ka yidhi sala allahu alayh wasalam fi ladii kii ya'tii markaa u tegayay imra'atahu afadiisa wahiya xaa'idun walxaali hiya iyadu marka ay tahay xaa'idun mid caado qabta ay tahay qaala wuxuu idhi yatasaddaqu waa sadaqadaysanayaa bidiinaarin diinaar buu sadaqadaysanayaa aw nisfi diinaarin ama diinaar barhkii buu sadaqadaysanayaa rawaahu lkhamsatu shanta markaa shiikh baa soo wariyey wa saxaxahu alxaakimu wa bnulqataan xaakim iyo ibnulqataanna xadiiska waa saxiixiyeenoo waxay yidhahdeen xadiisku waa saxiix warajaxa hayruhumaa cidda markaa xaakim iyo ibnuqataan ka hadhayna oo markaa aan yaga ahaynoo xufaadda ka midina waxay arjaxeen waqfahu xadiisku inuu mawquuf yahay oo ibnu cabbaas isagu inuu yidhi yatasaddaqu bidiinaarin aw nisfi diinaar xadiidka culamo badan baa daciifiyey oo yidhi xadiisku waa markaa yacni daciif sababta ay ku daciifiyeen xadiidkana waxa weeye kow waa waqfi waa xadiisku mawquuf yahay oo waxay yidhahdeen isagoo marfuuca oo nebiga loo rafcinayo ma asixin sababta labaad ay ku daciifiyeen waa ikhtilaaf fara badan oo xadiiska ku sugan oo waxay yidhahdeen xadiisku waa mudaribulisnaad oo sanadkiisu waa mudarib oo waa miduu isbaraambariyey yacni weeyaan marka maadaama labadaas sababoodba ay ku sugan yihiin xadiisku daciif weeyaan bay yidhaahdeen culammada qaarkood oo xadiiska markaa quweeyeyna waa jiraan culammada xadiiska markaa quweeyey culammada daciifse een ku horreeya waxaa ka mida ibnu sakan iyo ibnu salaax ayaa ka mida culammada markaa daciifisay bale markaa nawowi waxa uu isagu gaadhsiiyey intuu ku mubaalaqooday culammada markaa waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen inuu xadiisku daciif yahay bay culammaduba isku waafaqeen nawowi baa sidaa yidhi ha yeeshee culammada qaarkood baa xadiidka ama saxiixiyey ama taxsiiniyey culammada saxiixisay waxaa ka mid a xaakim sheikhuna waa inoo sheegay dahabi oo isaguna ku waafaqay laba imaam axmed oo isaguna xadiidka saxiixiyey saddex ibnulqataan oo xadiidka saxiixiyey ibnu daqiiq alciid oo xadiidka isaguna saxiixiyey shan ibnulqayim oo xadiidka isaguna quweeyey lix ibnu turkumaani oo xadiidka isaguna saxiixiyey toddoba ee ibnu xajar alcasqalaani oo xadiidka saxiixiyey yacni markaa siddeed waxaabuu ku odhanayaa marka ibnu cabdilaadi kitaabkiisa muxararka la yidhaahdo waqad wahima man xaka alittifaaqa calaa dacfi wuu ismoodsiiyey yacni cidda markaa ku xikaayootay oo soo rartay xadiidkan inay culammadu isku waafaqeen inuu daciif yahay wahmi baa ku dhacay iyo ismoodsiin cidda caynkaa tidhi wuxuu radinayaa imaamunawowi ayuu markaa radinayaa culammada kale xadiidka saxiixisay waxaa ka mid ah axmed maxamed shaakir oo taxqiiq aad u ballaadhanna xadiidka taxqiijiyey cilalka lagu soo arooriyeyna ka jawaabay tilmaamayna duruqda qaarkood oo saxiixa xadiisku inuu leeyahay ikhtilaafka xadiidka lagu sheegayana ikhtilaaf daciifinaya inaanu ahayn oo waxa weeye idiraabka waxaa lagaga jawaabaa oo la yidhaahdaa yacni marka idiraabka ama ikhtilaafka xadiidka daciifiya waxa weeye waa ka markaa xagga quwada iyo xoogga ka siman ee aan kala tamarta roonayn ee aan la kala arjixi karaynin ee isku xooggaa weeye haddaba kani kaa ma aha ee dariiqyadu waa kala xoog badan yihiin oo cabdulxamiid iyo kayrkii waxay ka soo wariyeen miqsam oo ibnu cabbaas isaguna ka warinaya inuu ibnu cabbaas nebiga u rafciyey sala allahu alayh wasalam inuu nebigu yihi yatasaddaqu bidiinaarin aw nisfi diinaar waana dariiqa markaysaga ugu raajaxsan rag badanoo kala duwan oo cabdilxamiid iyo kayrkii baana ka soo wariyey miqsam markaa sidaas aawadeed xadiidka markaa idiraab daciifiyaa kuma sugna arrinka labaad ee ku saabsan xadiisku waa mawquuf duruqda qaarkooda markaa mawquufi waa jirtaa duruqda qaarkooda marfuucina waa jirtaa labaduba hadday markaas soo arooreen lama odhanayo riwaayaadka markaa waqfiyey baa lagu daciifinayaa riwaayaadka xadiidka rafciyey ayaa lagu daciifinayaa la odhan maayo ee waxaa la odhanayaa rafcigu waa ziyaado oo waxa weeya ziyaada min asiqa maqbuula wrafcu wlwaslu wazaydu lafdi maqbuulatun cinda imaami lxifdi buu saaxibu lmaraaqi odhanaya yacni rafciga xadiidka in la rafciyo iyo walwaslu xadiidka in la wasliya yani waxa weeye maqbuulatun cinda imaami lxifdi yani waxa weeye wazaydu lafdi lafdiga in la siyaadiyo ziyaado kale lafdiga in lagu daraa intaa mid waliba imaamkii markaa xifdiga imaamka ku ahay oo imaam maalika agtiisa maqbuul bay ka tahay oo haddii xadiidka laba riwaaya lagu soo wariyo riwaayana ay waqfinayso riwaayana ay rafcinayso yacni laguma cilaynayo riwaayada markaysaga waqfinaysa ta yani markaa cillo looga dhigi maayo ta markaysa waxaan markaa rafcinaysa oo ta rafcinaysa lama cilaynayo la odhan maayo tan markaa waqfisay baa markaysaga waxaan cillo u ah waayo waxaa suurtoobi karta raawigu wakhtiyada qaarkood inuu nashaad helo ow xadiiska rafciyo uu sanadkii taxo uu yidhahdo nebigaas sidaa yidhi marna waxaa dhici karta mas'alada inuu xoogaa yaro caajiso oo calaa sabiili lfatwa uu xadiidka ugu fatwoodo oo uu yidhahdo masalada noocaasa xukumkeedu waa sidaas oo uu xoogaa ka wahsado inuu yidhaahdo markaysagaa sanadkii intuu taxo uu yidhahdo nebigaa sidaa laga soo wariyeyo sanadka noocaasaa laga soo wariyey marka waxa weeye saxaabigii laftiisu waxa suurtoobi karta marna xadiiskii inuu ku fatwoodo calaa sabiili lfatwa uu sheego marna waxaa dhici karta inuu yidhaahdo nebigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam marka laba shay oo iscaaridaya ma aha mar haddayna iscaaridayna cillo isu noqon maayaan markaa waxa weeye yacni tarjiixa ku saabsan waqfiga waxa weeye culamo badan oo kale ayaa marka waxa weeye yidhi xadiisku isagoo marfuucoo asaxay marka waxa weeye waqfiga ay arjaxeenna cillo u noqon mayso lagu cillayn maayo riwaayada ma yacni markaa marfuucada ah oo la odhan maayo maadaama riwaaya mawquufii soo aroortay xadiisku waa mawquuf la odhan maayo marka sidaas aawadeed sida raajixa xadiisku waa saxiix yacni tafsiilka mas'alada uu si fiican ugu tafsiilinaya axmed maxamed shaakirna waxaa laga arki karaa tacliiqa uu sunanka tirmidi saaray mujalladka koowaad laba boqol iyo lix iyo afartan ilaa laba boqol iyo afar iyo konton ayuu mas'aladaa ku tafsiiliyey culammada kale xadiidka saxiixisay waxaa ka mid a sheekhu lalbani raxmatullaahi calayhim jamiica xukumka mas'alada markaa ku sugan ee uu xadiisku sheegayo waxa weeye ninkii ee qofkii dumar ee caadada qabtay u tagay ee markaa waxa weeye u galmooday waxa uu ku dhacay arrin xaaraan uu ku dhacay waa arrin muxaram oo xaaraana arrinka noocaasee xaaraantee uu ku dhacay waa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay dembi sakhiira'a maaha waa dembi kabiira'a weeyaan bale axaadiista qaar waxaa lagu soo wariyey inkastoo sanadkiisa culammada qaar ka hadleen in waxa weeye man ataa xaa'idan aw imra'atan fii duburiha aw kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam inkastoo culammada qaarkood yidhi in ziyaadada markaysagaa lagu darayo markaysagaa xaa'idan yacni arrinka noocaasa markaysagaa waxaa ku sugan yacni markaa ziyaadadaasi waa munkaro waa daciifo inkastoo culammada qaarkood sidaas iyada ay yidhaahdeen marka waxaa weeye hadduu xadiidkaasi asaxo wuxuu ku tilmaamayaa inuu sharcigu kufriba ku magacaabay dembi kufri lagu magacaabayna dembi yasiran maahe waa min kabaa'iri dunuub oo hadduu kufrul akbar markaysaga aanu ahayn xataa kabaa'iru dunuubku ka mid yahay shay masqara oo fudud oo sakiiro ah yacni sidaas yada ayaanu u ahay marka haddaba markaynu garannay inay xaaraan tahay qofka dumar ee caadada qabta inuu ninku u galmoodaa inay ka xaaraan tahay oo zawjkeedu inuu u galmoodaa ayna u bannaanayn markaynu garannay kabaa'iru dunuubna ay ka mid ay ka mid tahay arrinkaas waxa isweydiin le kafaaro ma leedahay oo kafaara gud wax la yidhaahdo ma leedahay mise ma laha bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen oo imaam axmed ibnu xambal riwaaye markaysagaa laga soo wariyey siday ku sugan tahay oo imaamu shaafici qowlkiisii qadiimkaa siduu ku sugan yahay oo culamo kale siday ku tageen kafaaray leedahay kafaaradaasina waxa weeye inuu diinaar sadaqadaysto ama diinaar badhkii diinaarkii waagaa jiri jiray lama mid aha diinaarka hadda jira diinaarkii waagaasi wuxuu ka samaysnaa gebigiisuba dahab buu ka samaysnaa waxa uu ahaa diinaar dahab ah oo talow dahabkaasi intuu ahaa afar garaam iyo rubuc buu markaa ahaa waxay culammadu ku qiyaaseen diinaarka la sadaqadaysanayaa in afar garaam iyo rubuc markaa yacni dahab ah ha sadaqadaysto ama afar garaam iyo rubuc badhkood waa laba garaam iyo sumun siddeed meeloodow meel garaamkii kale yacni markaa intaa ama ha sadaqadaysto ama diinaar ha sadaqadaysto afar garaam iyo rubuc ah ama diinaar badhkii ha sadaqadaysto taasaa kafaara gud u ah xadiisku maadaama uu asaxay qowlka raajixi waxa weeye waxa weeye waa qowlka odhanaya kafaara gud buu leeyahay kafaara gudkaasina waxa weeye waa inuu markaa diinaar ama diinaar barkii inuu sadaqadaysto weeye marka waana sidii qowlkii qadiimkee shaafici uu ku sugnaa marka mas'alada sidaas iyada abaa raajixa culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya wax kafaara guda ma lahe qofkii ku dhaca laakiin ilaahay ha uga toobad keeno istikfaar ha weydiisto rabbi xaggiisa ha u soo noqdo sidaasay yidhaahdeen laakiin qowlka raajixi waa sida hore maadaama xadiis ku asaxay qofkii dumar ahayd kafaarayada ma lagu leeyahay ninkii garanayoo xadiiskaa sheegay laba kafaaro ma la bixinayaayo qofkii dumar ahaydna iyaduna kafaara gud ma la imanaysa qofka dumara haddii uu ninku khasbo oo aanu waxa weeye markaa aynay yacni markaa ayna iyagu mar iyadu marka aynay ahayn mid ogol aynay ahayn oo uu khasbo khasab uu ku haleelo taas iyadaa wax kafaaraa laguma laha oo waxa weeye ikraaha ayaa ka riday dirqiga la dirqiyey in allaha wadaca can ummatii alkhata'a wanisyaana wama stukrihu calayh haddii waxa weeye aan la khasbina iyadu markaa ay ogolaatay xaalka noocaasa kafaaro ma lagu leeyahay mise laguma laha laba qowl baa ku sugan qowl odhanaya kafaaro waa lagu leeyahay waayo waxay la yimaadeen ficil kafaaro waajibiye kafaaradana ninkay u taallaa oo isagaa sameeyey iyadana kafaaradeedii waa laga doonayay iyo qowlka labaad oo ah kafaaradaasaa ku wada filan yacni labada qowlna waxaa markaa roon qowlka odhanaya oo xoog roon qowlka odhanaya iyadana kafaaro waa inay bixisaa waayo maadaama ay la yimaadeen mid kastoo labadooda ka midiba ficil kafa yacni kafaaro keensanaya waa in markaa ruux kastaba kafaaro kafaaro gudgaarkii looga doonayo sidaas iyadaa weeyaan haddii aynay markaa xaydka ogayn bal ka warran oo xaydkii waxaaba la filayey inay waxa weeye markaa aynay xayd markaa qabin oo khata'ba arrinku u dhacay xaalka noocaasa markaysagaa laba qowl baa ku sugan raajixu waxay tahay haddii khata' uu u dhacay oo aan markaysagaa xaydkii markaa aanu ogayn inaanu markaysagaa dembi ku qabin laakiin iyadoo hadday u qariso iyadoo markaa og markaa inay caado qabto ay ka aamusto oo u dabeedna sidii ku haleelo isagoo isle waa daahir isagu dembi markaa ma qabo kafaarana markaysagaa ma saara laakiin iyadu waa inay kafaaradii la timaadaa way saaran tahay oo markaa aamuska ay ka aamustay iyo oggolaashaha ay oggolaatay labaduba markaysagaa dembi weeyaan markaa kafaaradii iyadu markaa hala timaado xadiiska boqol iyo toddobiyo afartan waa can abi saciidin radia allaahu canhu abi saciid waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama rasuulkii ilaahay waxau yidhi alaysa idaa xaadat miyaanay ahayn qofka dumari hadday caado hesho lam tusalli midaan tukanaynin walam tasum midaan soomaynin muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay fii xadiisin ay fii xadiisin tawiil isagoo arrinkaasi ku sugan xadiis dheer mas'alada hore haddaan ku yaro noqdo ilaahay qur'aanka waxau inoogu sheegay inuu dhibaato u saaxiib yahay xaydku oo haddii waxa weeye qofkii dumar ahayd iyadoo caado qabta haddii loo tago yacni adraar iyo dhibaatooyin baa markaa ka imanaya dhibaatadaasi waxay leeyihiin qaar diiniya waxay leeyihiin qaar kale oo ijtimaaciya waxay kaloo dhibaatooyinkaasi markaysagaa leeyihiin qaar kaleoo caafimaadka ku saabsan intaba waa leeyihiin dhibaatooyin diiniya leeyihiin qofkii waxuu ku dhacay kabaa'iru dunuub markaa dhibaato diiniya waa leeyahay wuxuu leeyahay dhibaato ku saabsan xagga ijtimaaca markaysaga waxaa ku saabsanoo labadan qofooda noolaanshahooda iyo waxa weeye maxabadii markaysaga waxaan yacni galmadu marka ay lahayd kani ma yeelanayo marka waxaana dhici karta buqdi iyo markaysaga nacayb iyo waxyaalo noocaas inay markaa ka yimaadaan oo labada ruux marka ayba iskarhaan ayaaba suurtoobi karta dhibaato kaleoo xagga caafimaadka ku saabsan buu leeyahay oo waxaa dhici karta siday adibadu tilmaameen ama dhakhtarradu ay sheegeen dhibaatooyin inay sababto dhibaatooyinkaa waxaa ka mid a madhalaysnimo inuu sababaa suurtoobi karta waxaa kaloo dhici karta yacni dhibaatooyin kale oo waxa weeye markaa ku saabsan infection inay ku keensato waxa weeye ilaa waxa weeye marka almasaaliku albawliya iyo meelaha noocaas ah meelaha markaysaga kaadidu soo martiyo kaajaayista iyo dhulka noocaas o dhan markaysaga inay infection ku keensataa laga yaaba marka waxa weeye adraar xagga caafimaadka ku saabsanna isagana waa leeyahay xukunka kale laynoo sheegayaa waxay tahay markaa xaydku uu yacni keensado oo axkaamtuu la gaarka yahay ka mid a inaan waxa weeye markaa salaadi waajib ku ahayn inaan soomno wakhtigaa ay caadada qabto inay la timaaddaa inaynay waajib ku ahayn oo inay la timaaddaa aynay ahayn bale inay labaduba xaaraan ka yihiin iyadoo caado qabta inay tukato iyo inay soontaan labaduba xaaraan bay ka yihiin waajibna xaaladdaa kuma aha yacni waxa weeye inay la yimaadaan kuma aha inay waxa weeye sameeyaan ama soon ama markaa salaad inay la yimaadaan iyagoo caado qabnaan xaaraan bay ka taho uma bannaana culammada qaarkood oo yidhi waxa weeye qofka dumara ee caadada qabtaa markay caado qabto soonkii ramadaan waa ku waajibayaayoo dimmadu ku sugnaanayaa laakiin waajibkaasi ma aha waajibay markaa fulinayse waa waajibay markaa dib ka fulinayso oo waxa weeye waa waajib dimmada ku sugan laakiin waxa weeye qadaa'un buu ku ansaxayaa iyo addaa ku ansixi maayo sidaas yadaa ka cabiray waa jiraan culammada qaarkood oo yidhi ku waajib ma aha ee laakiin waxaa ku wuxuu waajib ku noqonayaa markay daahir noqoto dabadeed sidaas yadaa yidhina waa jiraan laakiin khilaafka u dhexeeya waa lafdi labadaas qowl ee waxaa laysku waafaqsan yahay qofkii dumar ee caadada qabtay soonkii markaa wakhtigaa ay caadada qabtay ee ramadaan hadduu ku soo beegmo maalmaha ay caadada qabtay inay qallaynayso waa laysku waafaqsan yahay oo khilaaf kuma sugna wax khilaafi mas'aladaa kuma sugna ha yeeshee wuxuu khilaafku ku sugan yahay ma waxaa lagu itlaaqayaa soomku waa ku waajibay mise dib buu ka fuulayaa oo kaga waajibaya yacni asaxna waxa ahoo mas'alada yacni aqcad ah oo qawaacidda waafaqsanaan badan in waxa weeye markaa soomku inuu markaa dimadeeda ku waajibo ha yeeshee inay markaa samaysaa aynay u bannaanayn ee inay dib ka qalaysaa ay waajib ku tahay wujuubuhu fii hayri alawali rajax wa dacfuhu fiihi ladayhim wadax yacni waxa weeye markaa inay xaa'idada waajib ku yahay soomku laakiin inay inay xaaladdaa addaysaa aynay u bannaanayn waxa weeye markaysagaa raajix weeyaan baa saaxibulmaraaqi odhanaya markaa soonka iyo salaadda yacni waxa weeye soonkana waa qallaynaysaa salaadana ma qallaynayso waxay inoogu iman doontaa halkeeda inoogu iman doontaa insha allahu tacaala xadiidka boqol iyo siddeed iyo afartan alaysa waa nafyi marka istifaam la geliyey marka waxa weeye inkaaru nafyi nafyi unbay culammadu yidhahdaan nafyi in la inkiraa iyaduna nafyi weeye oo nafyu nafyi nafyu marka waxay ka dhigan tahay alaysa idaa xaadat miyaynay ahayn markay xaydo haa markay xaydo yacni ma tukato mana soonto macnuhu waa sidaas marka labada midnaba inay samaysaa wakhtiga ay caadada qabta uma bannaana xaaraan buu ka yahay axkaamta kale ku tacalluqda waxaa ka mid a markaa dhiiggaasi markuu go'o inuu maydh waajibiyo ayaa ka mid a oo qusli ayaa ka waajiba taasna waxaynu ku soo aragnay abwaabtii hore ayaynu ku soo aragnay ama baabkan laftiisa waa laynoogu tilmaamay baabkan laftiisa waa laynoogu tilmaamay faidaa kaana daalika faamsikii cani salaati faida kaana alaakharu fatawada'i ee axaadiista kale kaga sii cad ee tilmaamaysa marka waxaa weeye inkastoo kaa laftiisa riwaaya jirtaan filayaa iqtisaalka amraysa axaadiista kale markaysaga aynu soo marray laftoodu waxay tilmaamaysaa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu yidhi umkusii qadra maa kaanat taxbisuki xaydatuki uma iqtasilii marka iqtisaalka inuu nebigu sala allahu alayh wasalam amray dhiigga caadada laga maydhanayo taasna waxa weeye waxay ka mid tahay axkaamta ku tacalluqda ayay ka mid tahay axkaamo badan baa calaa kulli xaal ku tacalluqa ilaa labaatan xukuma ayaa la gaadhsiiyaa inkastoo bacdi ka mid a axkaamtaasi ay isgudagelayso axkaamta qaarkoodna la isku khilaafsan yahay sida masaajidka ma soo geli kartaa sida markaysagaa qur'aanka ma akhrin kartaa sida musxafka ma taaban kartaa ashyaada noocaasina markaysaga waxaan markaa waa axkaam ku tacalluqda inkastay culammadu markaa isku khilaafeen axkaamtaas marka calaa kulli xaal yacni markaa dhiigga caadadu amaaraadka uu leeyahay iyo markaa sida uu yahay amaaraad wakhtiga la raacayaana waxa weeye waa wakhtiga yacni gabadhii ay istixaado leedahay oo dhiigga markiisa waxaan istixaadadu uu ka yimaado laakiin haddii kale yacni dhiiggii ka yimaado asal waxa u ah inuu markaa xayd yahay asal waxa u ah yacni inuu xayd yahay baa asal u ah oo ixtimaalka armaa dhiiggani markaysaga wax kale noqdaa yacni markaa cibro caynkaasa ma laha ee asalkii baa la istisxaabayaa oo markaa la weheshanaya waxaan kaloo tambiihinayaa xadiidka xamna qaala wahuwa acjabu alamrayni ilaya hadalkaas waxaa odhanaya nebiga sala allahu alayh wasalam yacni markaa turuqda badankoodana waxay ugu soo aroortay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wahuwa acjabu alamrayni ilaya min camr bnu haabit la yidhaahdo oo isagu markaa raafidi ahaa oo marka waxa weeye bidca iyo waxyaalaha noocaasi ku sugnaayeen ayaa isagu wuxuu u soo wariyey mawquuf ahaan intaa dambe laakiin in alle inta kale ruwaadda kale ee hiqaadda ee soo wariyey waxay u soo wariyeen nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi qaar ijmaaliye oo markiisa waxaan markaa cibaaro daahir ku ah inuu nebigu yidhi tilmaama iyo qaar sariixiyo yidhahdo qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yacni wahuwa acjabu alamrayni ilaya sidaas iyada ay yidhaahdeen marka waxa weeye waa marfuuc qadarka laftiisa oo waxa uu yahay hadalkii nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu ka mid yahay yatasadaqu bidinaarin aw nisfi dinaarin marka la yidhi waa khabarun yuraadu bihi lamru khabar weeye siiqadu macnaha amar baa looga jeedaa ay liyatasadaq ha sadaqadaystaa macnuu dhacaya awdu ma lishaki ba mise waa litakhyiir waxaa markaysagaa raajixa in awdu litakhyiir ay tahay oo ayna lishaki aynay ahayn lishaki aynay ahayn sidaas iyadaaba markaa raajixa culamada qaarkood oo yidhi awdu markaysa waxaan markaa waa lishaki orwaadda badankooduna waxay soo wariyeen yatasadaqu bidinaarin bay soo wariyeen markaa sidaas iyadaa yidhi waa jiraan laakiin waa kalad waxa weeye markaisaga waa sugan tahay nisfi dinaarna riwaayo lagu soo wariyaa jirta oo tilmaamaysa haddii dhiiggu markaa hortiisa marka ay tahay oo yacni dhiiggu uu quwo leeyahayna oo dhiiggii u aada u soconayana diinaar markaa ha sadaqadaysto haddii dhiiggii markaisaga uu yar yahay oo markaisaga uu sii go-ayana markaa nisfu diinaar laakiin tafsiilka noocaas ee kala faslinaya markaisaga waxa daliil markaa ma aha waayo waa xadiis daciifa markaa lama cuskanayo marka waxa weeye arjaxu lqowleyn waxa weeye waa in markaa yacni la dooronsinayo qofka oo labadaa xaal kuula yimaadaaba in kafaaradii ay ku xasilayso hadduu markaa diinaar markaa baxsado iyo hadduu nisfa diinaar markaa u baxsado ama dahabnimaha ku baxsado ama dahabkii wax goynayo la qiima ah ha baxsadabe xadiidka boqol iyo siddeed iyo afartan can caishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi lamaa ji'naa sarifa meesha sarifa la yidhahdo markaanu nimi xibtu caaisha waxay tidhi waan xayday oo dhiiggii caadada iga yimi faqaala anabiyu sala allahu alayh wasalama nebigu markaasuu wuxuu yidhi ifcalii maa yafcalu alxaaju waxaad samaysaa ruuxa xajinayaa waxa uu sameeyo oo kala samee hayra an laa tatuufii bilbeyti waxaad kaga beddelan tahay inaanad beydka ku dawaafaynin xataa tadhurii ilaa aad ka daahir noqoto beydka inaanad ku dawaafayn mooyaane wax allo waxa dadka xajinayaa ay samaynayaan oo kale adiguna la kaalay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay fii xadiisin isaga oo qadarkaasi uu ku sugan yahay fii xadiisin xadiis yacni markaa dheer uu ku sugan yahay xadiidkan oo saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen wuxuu tilmaamayaa in yacni qofka dumara ee caadada qabto inaan dawaafka ay beydka ku dawaaftaa oo kacbada ku dawaaftaa inayna u bannaanayn axkaamtii ku tacalluqaysay ka mid tahay oo beydka ama kacbada kuma dawaafi karto iyadoo caado qab waxaana soo arooray xadiis kale oo tilmaamaya in dawaafka beydka lagu dawaafayaa salaad ay ka dhigan tahay addawaafu bilbeyti salaatun ilaa ana allaha axalla fiihi annutqa yacni waxa weeye dawaafka beydka lagu dawaafaa waa salaad weeyaan bimacnaa salaadoo kale uu shabbahaa ee wuxuu kaga beddelan yahay salaadda inuu ilaahay hadalka lagu hadlaayo xalaaleeyey dawaafka gudihiisa in lagu hadlo ilaahay waa banneeyey laakiin salaadda gudaheeda in lagu hadlo kalaamunaas yacni markaa ma bannaana taasuu kaga beddelan yahay marka sidaas aawadeed qofkii markaa dumara dumarka ahayd ee caadada qabtay inay beydka dawaaftaa uma bannaana wa kadalika nifaaskuna waa kale xukum oo axkaamta markaa laynoogu sheegayo yacni markaa xaydka nifaaskuna waa ka shabbahay waxay kaga beddelan yahay nifaasku yacni xaydka waxaa laga tiriyaa markaysaga ciddadii waa la tiriyaa waalmutallaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaata quruu laakiin dhiigga markaa dhalmada lama tiriyo oo ciddada laguma tiriyo dhiigga dhalmada ciddo looma tiriyo taa waa kaga duwan yihi adigu markaa axkaamta badankooda calaa kulli xaal nifaasku wuxuu kala mid yahay xaydka ayuu la mid yahay marka taa dawaafka beydka lagu dawaafayana dhiigga markaa caadada iyo dhiigga dhalmada midnaba qof dumaroo leh uma bannaana inay beedka dawaaftaa laakiin sacyi bayna asafaa waalmarwa waa iska samayn kartaa waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wax allo waxaa dadka xajinayaa ay samaynayaan wuxuu ka reebay oo keliya dawaafka markaysagaa kacbada lagu dawaafayo xataa sacyiga bayna asafaa waalmarwa inuu bannaan yahay ayaa markaa laga qaadanaya oo markaa uu yahay markaa mid u bannaan markaa dawaafkii dib bay u dhiganaysaa qofkii dumar ee caadada heshay dib bay u dhiganaysaa markay dib u dhigato markay caadada ka daahir noqoto markaas ayay markaa beydkii dawaafaysaa markaas bay intay soo markaa maydhato oo ay soo weyse qaadato ay markaa dawaafaysaa riwaayo kale oo markaa uu bukhaari ku soo wariyey fii kitaabi alaxkaam oo saxiixiisa ka mid ah waxay siyaadinaysaa ifcalii maa yafcalu alxaaju hayra an laa tatuufii bilbeyti walaa tusallii yacni markaa waxaad samaysaa waxa dadka xajinaya ay samaynayaan mooyaane inaanad beydkana ku dawaafayn salaadna aada tukanayn labadaa shay iyaga la iman maysa laakiin wixii kale waad la imanaysaa taas iyadaana culammada qaarkood waxay ka qaateen in waxa weeye qiraa'atu alqur'aan inay u bannaan tahay qofkii dumar ee caadada qabtay inay akhrido bay culammada qaar ka daliishadeen culamada qaarna waa bushiyeenoo waxay yidhaahdeen maadaama yacni manaasigta xajka aanu ka mid ahayn qur-aanka in la akhriyaa oo xataa sunankiisa aanu ka tirsanayn yacni xadiidka istidlaalka laga deliishanayo waxaa ku sugan markiisa waxan markaa yacni sax ma ah oo mid laga deliishan karo ma aha waayo dadka xujaajta ah yacni arrin markaa si gaara loogu sunneeyey ama si gaara loo amray inay qur'aan akhriyaan ma aha sidaas aawadeed yacni markaa deliil uma aha ayay markaisagaa culammada qaarkoodna kaga jawaabeen laakiin calaa kulli xaal mas'alada qur'aanka ku saabsan hore ayaynu markaa uga soo hadallay xadiidka boqol iyo sagaal iyo afartan wa can mucaadin radia allaahu canhu mucaad waxaa laga soo wariyey annahu sa'ala annabiya sala allahu alayhi wasalam inuu nebiga su'aalay maa yaxilu lirajuli min imra'atihi maxaa uga xalaala ayuu yidhi lirajuli ninka min imra'atihi afadiisa maxaa uga xalaala wa hiya xaa'idun iyada oo caado qabta ama wuxuu su'aalay aad tidhaahdo maadu istifaamiyada maahe waa mawsuuliyo maa yaxillu ay alladii yaxillu kii u xalaasha ahaa buu weydiiyey lirajuli ninka u xalaasha ahaa min imra'atihi afadiisa uga xalaal ah oo uga bannaan wa hiya xaa'idun walxaal hiya iyadu ay tahay xaa'idun mid caado qabta ay tahay qaala wuxuu idhi maa fawqa alizaar wixii markaa guntiga ka sarreeya ayaa markaa u bannaan oo u xalaal ah rawahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey wa dacafahu abu daawuudna waa daciifiyey sababu dacfiguna waxa uu yahay xadiidkaa waxaa ku sugan saddex cillo waa mida waxaa ku jira baqiyatu bnulwaliid nin la yidhaahdo waa marka mudallis waana cancaneeyey waxaa kaloo ku sugan sacd alakdash nin la yidhaahdo waxaana ku sugan liin ibnu xajar waxaa odhanayaa markaisagaa layinu alxadiisi min alraabica yacni sidaas iyada abuu markaa taqriibka ku odhanaya waxaa kaloo ku jira cabdiraxmaan ibnu caa'id mucaad waxba kama maqal saddexdaa cillo ayaa ku sugan marka saddexdaa cillo darteed ayuu markaa xadiidka u daciif ha yeeshee xadiidku wuxuu ka kooban yahay laba qadar qadarka hore oo ah maa fawqa alizaar iyo qadar labaad oo ah watacafufu can daalika afdalu waxayna tahay mubaasharada gabadha xaa'idka ah in laga dheeraado ayaa ka fadli badan tadciifka markaa yacni wuxuu ku sii dhacayaa qadarka dambe ayuu ku sii dhacayaa waayo qadarka hore shawaahid buu leeyahay oo axaadiista qaarkood oo shawaahid u ah ayaa jirta marka qadarka hore waa qawi oo waa sugan tahay oo waxay noqonaysaa saxiix bay markaysagaa qadarka hore uu noqonayaa saxiixun likayrih waa qadarka uu sheikhu inoo qoray saxiixun likayrihi ayuu noqonayaa waxaana shawaahiddiisa ka mid a xadiidka abu daawuud sunanka ku soo wariyey can xaraami bni xakiim can cammihi annahu sa'ala rasuula allahi sala allahu alayh wasalama maa yaxilu min imra'atihi wa hiya xaa'id qaala laka maa fawqa alizaar yacni marka waxaan tambiihinayaa cawnulmacbuudka waxaa ku dhacday xizaam ibni xakiim laakiin waa khata' madbaciya oo waa tasxiif waxaanu markaisaga u yahay xaraam yacni bilmuhmalatayni yacni marka waxa weeye xa iyo ra yacni weeyaan sidaas iyadaa weeyaan waxaan kaloo baraarujinayaa tawdiixul axkaamka waxaa ku dhacday xadiidka markuu soo qaadanayey can xakiim ibni xizaam yacni sidaas iyadaa buu marka xadiidka u soo arooriyey laakiin taasina waxay tahay waa khata' waayo xadiidka marka xakiim ibnu xizaam ma soo warin xaraam ibnu xakiim baa soo wariyey xaraam ibnu xakiimna waa taabici ma aha saxaabi waxa uu ka warinayaa adeerkii oo cabdillaahi ibnu sacdin la yidhaahdo adeerkii buu ka warinayaa adeerkiina waxa uu yahay yacni markaa saxaabi buu ahaa marka xadiidka waxa weeye nin cabdilaahi la yidhaahdo ayaa soo wariyey oo xaraam ibnu xakiim adeer u ah marka can xaraam ibni xakiim can cammihi annahu sa'ala rasuula allahi sala allahu alayh wasalam maa yaxilu min imra'atihi wa hiya xaa'id qaala laka maa fawqa alizaar xadiidka abu daawuud baa soo wariyey waxa uu ku soo warinayaa baabka markaysa waxaan markaa madida yani markaa weysada laga weysaysanaya ama maydhista layska maydhayo rawahu abu daawuudaa soo wariyey wajawada sanadahu ibnu mulaqin fii tuxfati almuxtaaj yacni ibnu mulaqin waxa uu ku tilmaamay tuxfatulmuxtaajka inuu sanadkiisu jayid yahay sidaas iyadaa ayuu markaa ku sheegay sidaas in la eg nawowi ayaa isaguna waxa uu tilmaamay sanadka xadiidkaasi inuu jayid yahay sheekh albaani ayaa waxa uu saxiixiyey xadiidka markaa xaraam yacni saxiixa markaa sunanka abu daawuudka ayuu markaa ku saxiixiyey shawkani waxa uu odhanayaa sanadkiisa laba saduuq baa ku jira laakiin baqiyada ragga kale inta kale baqiyada sanadku bimacnaa yacni baaqiga soo hadhay hiqaatun waa markaa rag lagu kalsoon yahay weeye xadiidka mucaad iyo markaa xadiidkaa marka laysu geeyo waxay isku noqonayaan yacni saxiixun likayri weliba shawaahid kale jirta وروى أبو يعلى عن عمر بن الخطاب مرفوعا مثله أبو يعلى أنا وحكسور يا عمر بن الخطاب يعني مد مركا كلام إذا وإن عمر بن الخطاب نبي ويديه صلى الله عليه وسلم محانك وقع حلاله قفك سدمرة marka waxa weeye ay caadada qabto uu nebigu sala allahu calayh wasalam markaa ugu jawaabay laka maa fawqa alizaar waxa markaysaga waxaweye izaarka ka sarreeya ayaa markaa waxaweye u sugnaaday oo uga bannaan haysami waxa uu ka odhanaya majmucu zawaa'idka rijaaluhu rijaalu saxiix yacni marka kaa cumar ibnu khadaab laga soo wariyeyna raggiisu waxa weeye waa rag markaa yacni ragga markaa saxiixa wax lagaga wariyo yacni markaa saxiixaynka wax lagaga wariyo ama midkood wax lagaga wariyo weeyaan marka sidaas aawadeed yacni duruqdaasi waxay yacni quweynaysaa xadiidka waxaanu noqonayaa saxiixun likayri saas aawadeed mashaayikhda qaarkood hadalka ay yidhaahdeen oo ay yidhahdeen xadiidkani waa daciif ayna u nisbeeyeen marka albani laftiisa inuu daciifiyo daciifuuljaamica uu ku daciifiyey waxa uu yahay markaysaga yani kalaam kalad ah yani marka waxa weeye albani tadciifkiisu waxa uu munsabi ku yahay oo ku saabsan yahay waa markaa ziyaadada watacafufu can dalika afdal laakiin waxa weeye daciifu sunani abi daawuud yani xadiidka mucaad waa ku soo aroorinaya waxaanu ugu soo arooriyey ziyaadada watacafufu can dalika afdal saxiixu sunani abi daawuud albani waa ku soo arooriyay xadiidka xaraam waanu saxiixiyey waxaanu sheegayaa maa fawqa alizaar
calaa kulli xaal culammada aynu sheegnayna xadiidka yani marka waa quweeyeen duruqdaasna waa leeyahay yani muxaqiqa kitaabkuna sidaas iyadaa buu marka isaguna u ishaaray oo marka uu yidhi tadciifka abi daawuud maxalkiisu dhacay ha yeeshee wuxuu munsabi ku yahay xadiidka mucaad oo sanadkiisu marka uu daciif yahay laakiin xadiidku markaa sidiisa uma wada daciif aha yacni sanadka markaa mucaadna waxa uu la gaar noqday ziyaado ah watacafufu can dalika afdal ziyaadadaasna waa ziyaada munkara oo waxa weeye macnaheedu wuxuu noqonayaa in la iska laga dhowrsoonaado oo aan qofka dumarka looba dhowaanba xataa inta markaa isaarka ka sarraysa aan loo dhowaanin inta ay caado qabto baa fadli badan taasina waxay ka hor imanaysaa ficilkii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo zawjaadkiisa marka waxa weye waa u dhowaan jiray oo waxa weeye waa markaa la mubaasharoon jiray sidaynu markaa tilmaamayno markaa si aynu tilmaami doonno sidaas aawadeed yacni waxa weeye siduu nebigu sameeyey baa si kale ka fadli badan tahay yacni waxa weeye ta noocaasi waa kalad yacni markaa weeyaan marka ziyaadadaasi waa ziyaada munkara sidaas aawadeed baa ciraaqi waxa uu yidhi ziyaadadaasi waxay caddaynaysaa xadiisku inuu daciif yahay yacni marka waxa weeye calaa kulli xaal tadciifka culammadu yacni waxa uu ku saabsan yahay waa ziyaadadaa darteed weeye waana khusuuska marka xadiiska mucaad oo ay sanadkiisa daciifinayaan ama marka qadarka maa fawqa alizaar ama laka maa fawqa alizaar waxay tahay markaysaga waa qadar sugan oo saxiixa waxa isweydiin leh maa fawqa alizaar maxaa looga jeedaa maa fawqa alizaar culammada badankoodu waxay ku fasireen in laga tilmaamayo meesha laga guntado wixii ka sarreeya oo ka baxsan yacni waa ka bannaan tahay markaysa waxaan markaa in loo dhowaado oo yacni waa bannaanta oo la mubaasharayo ha yeeshee markaysagaa inta guntiga oo waxaa laga tilmaamayaa waa markaa yacni xundhurta iyo labada ruug inta u dhaxayse intaa in loo dhowaadaa markaysagaa ma bannaana ayay markaysagaa culamada qaarkood sidaas iyadaabay u fasireen calaa haadaa marka sidaa lagu fasirona waxaa markaa yacni ka hor imanaya xadiiskii hore aynu soo aragnay anas isnacuu kulla shayin ila nikaax wax kastaba sameeya galma mooyaane qofka dumari markay caado qabto inaad wax kasta samaysaan waa idiin bannaan tahay laakiin inaad u galmootaan idinma bannaana laakiin ciyaar iyo wixii kale iyo inaad markaa jidhkeeda markaa ku tamatucdo ku raaxaysato waa markaysaga waa kuu bannaan tahay marka xadiidkan iyo xadiidkaasina waa iska hor imanaya nebigana sala allahu calayh wasalam ficilkiisa haddii la eego waxaa ka sugnaatay inuu markaa dumarkiisa ama zawjaadkiisa in la mubaasharoon jiray yacni marka ayaa ka sugnaatay iyagoo caado qaba wuxuu odhan jiray markaysaga wax guntada dabeedna wax markay guntadaan ayuu dabeedna markaysa waxaan markaa maryaha markaa iyadoo maryuhu ka xigaan yacni markaa inta guntiga maryuhu ka xigaan ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni markaa la ciyaari jiray ama la mubaasharoon jiray waxaa kaloo soo aroortay xadiidka abu daawuud soo wariyey can cikrima can bacdi aswaaji الnabiyi salى allahu alayh wasalam ana الnabiya salى allahu alayh wasalama kana ida araada min alxaa'idi shayئan alqaa calaa farjiha hawba rawahu abu daawuud yacni nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu gabadha caadada qabta oo zawjaadkiisa ka mida markuu wax ka doono waxa uu ahaa mid marka waxa weeye farjigeeda ama alaabteeda yacni mara saara ayuu ahaa dabeedna markaasu waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam la mubaasharoon jiray abu daawuud baa soo wariyey ibnu xajarna waxa uu ku odhanayaa fatxulbaariga sanadkiisu waa qawi saas si la-eg shawkaani waxa uu odhanayaa rijaalu isnaadihi hiqaatun muxtajun bihim fi saxiixi sanadka markaa ragga yacni markaa ku sugan waxay yihiin rag markaa siqaad ah waana rag markaysaga waxa saxiixa wax loogu soo wariyey oo xadiidkooda la xujaysto weeyaan ayaa shawkaanina uu odhanaya marka waxa weeye xadiidkaas laftiisu waxa uu tilmaamaya inuu markaa yani farjiga uunu iska saari jiray maro inta kale markaysagaa xataa labada yani labada ruugiya udhaxaysa xundhurta inuu inta kale markaysagaa la mubaasharoon jiray oo uu la ciyaari jiro aanu iska ilaalin jirin baa weliba laga fahmayaa xadiiskaasina waa xadiis qawiya siaynu markaa tilmaanay markaa sidee loo kulminayaa axaadiistan culammada qaarkood waxay qaateen in waxa weeye aynay bannaanayn waxa markaa yacni ruug labada ruug iyo markaa yacni xundhurta udhaxeeya in loo dhowaadaa oo lagu raaxaystaa wakhtiga ay caado qabto inaynay bannaanayn bay culammada qaarkood ku tageen oo waxay yidhahdeen waa muxaram oo taasi ma bannaana bay yidhaahdeen taasi ma bannaana kaannahum ay leeyihiin cumuumka xadiidka isnacuu kulla shayin ila nikaax waa caam cumuumka takhsiis baa galay waxaa laga reebay waxa labada ruugiya markaa udhexeeya xundhurta oo iyaga markaysa waxaan markaa in lagu tamatuco lagu raaxaystaa ma bannaana ee wixii kale ayaa soo hadhaya kaannahum inay sidaas iyadaa markaa leeyihiin qodol shaaficiyaduna masaladaa saddex weji bay ka leeyihiin yacni qowl odhanaya yacni waa muxaram waxa markaa labada ruug iyo markaa yacni xundhurta udhaxeeya in lagu raaxaysto wakhtigay caado qabto qofka dumari xaaraan weeyaanoo ma bannaana waana wejiga mashhuurka ah oo caanka ah iyo weji labaadoo odhanaya maya waa bannaan tahay laakiin waxaa afdal ah in laga dheeraado ayaa markaysagaa fadli badan ha yeeshee markaysagaa waa bannaan tahay waa bannaan tahay iyo weji kale oo saddexaad oo markaa tilmaamaya yacni waxaa loo kala qaadayaa dadka wixii markaa isaga baqaya inuu ku dhaco iyo ciddaan isaga baqaynin ciddii markaa nafteeda hanan karaysa waa u bannaan tahay laakiin ciddaan nafteeda markaysagaa hanan karaynin yacni markaa uma bannaana aduu saddex weji oo caynkaasa ayaa ku sugan nawowi waxau odhanayaa in marka ay tahay inay bannaan tahay labada ruug iyo xundhurta waxa udhaxeeya inuu markaa la mubaasharoodaa inay markaa u bannaan tahay laakiin in laga dheeraada ay fadli badan tahay waxa weeye huwa alaqwaa daliilan iyadaa marka isaga xoog badan xagga daliilka iyada ayaa xoog badan sidaas iyadaa buu imaamu nawowi yacni u odhanaya marka calaa kulli xaal masaladu xoogaa waxaad mooddaa inay mushkil tahay nawcan maa markaysagaa ishkaal badan uu ku sugan yaho ay adag tahay ha yeeshee wax markaa masaladaa ishkaal bixinayo ugu roon yacni qowl aynu sheegi doonno ayaa markaysaga ugu fiican inkastoo culammadii hore markaysagaa cid tilmaantay aanan markaysagaa hadalkaas arag hadalka culammada qaarkood ay leeyihin xadiiskan waxaa lagu xambaarayaa cidda markaa nafteeda uga baqaysa ayaa markaa lagu xambaarayaa ee aan nafteeda hanan karaynin waxaa ka hor imanaysaa saxaabo badan oo mutacadid ah ayaa nebiga weydiisay sala allahu alayhi wasalam oo cumar ibnukhadaab ka mid yahay oo mucaad ka mid yahay oo cabdillaahi ibnu sacdin ka mid yahay ayaa markaa nebiga sala allahu alayhi wasalam weydiisay mid walbana nebigu wuxuu ugu jawaabayey yacni maa fawqa alizaar iyo laka maa fawqa alizaar qaarkoodna waxay u weydiinayaan si caam ah oo ay yidhaahdeen ninka maxaa uga bannaan marka waxa weeye ixtimaalka ah waxaa looga jeedaa uun yacni ruuxa naftiisa aan hanan karaynin ayaa looga jeedaa ama qofka weydiinayuu nebigu ka ogaaday sala allahu alayh wasalam inuu qawiyu shahwa yahay aanu naftiisa hanan karaynin waxaad mooddaa inaanu markaisaga waxaan markaa daahiraynin yacni qowlu daahira yacni markaa inaanu ahay calaa kulli xaal marka ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam axaadiista sheegaysa aynu eegno se xadiiskaaynu akhrinay amarka marka uu nebigu sala allahu alayh wasalam amarka ibaaxadee uu yidhi isnacuu kulla shayin ila nikaax amrigu waa lilibaaxa aynu eegno yacni maa fawqa alizaar oo laga tilmaamayo afdaliyo in lagu xambaaraa aynay markaysa waxaan markaa ma aqbali karto waayo maxaa u xalaalaa la yidhi markaasuu maa fawqa alizaar in la yidhahdo waxaa markaysa waxaan markaa wixii izaarka yacni markaa mawdica guntiga wixii ahaaday inta laga guntado ama laga dhixirsado yacni intaasi waxa weeye in laga dheeraadaa fadli badan xadiisku ma aqbalayo waayo waxa halaashiiyo waxa xaaraantaa la weydiiyey waliba xadiiska markaa cumar waxa uu sheegayaa nebiga waxaan weydiiyey sala allahu alayh wasalam maxaa uga xalaala ninka markaa qofka dumara xaaladda markaysaga ay caado qabto maxaana ka xaaraana markaasuu nebigu ugu jawaabay sala allahu alayh wasalam yacni markaysa waxaan markaa maa fawqa alizaar marka in afdaliyo lagu xambaaro sidaas aawadeed ma aqbali karto sidaas aawadeed masaladaa wax si fiican u ishkaal bixinaya qoladan markaysaga wejiga ay ku xambaartay oo ah markaysaga takhsiiska in laysku khasiso waxaa ka hor imanaysa ficilkii nebiga sala allahu alayh wasalam ficilkii nebiga haddii aan khusuusiya lagu xambaarin ficilkaa nebiga ka hor imanaya khusuusiyaduna waxay tahay markaysaga waa khilaafu alasliyo waxay u baahan tahay deliil gaara bay markaa u baahan tahay sidaas aawadeed itixaafu alkiraam yacni kitaabkiisa la yidhaahdo oo markaysaga buluqulmaraamka tacliiqaadka uu saaray safiyuraxmaan almubaarak fuuli waxa uu ku odhanayaa laba macnay aqbali kartaa labada macnay aqbali kartaa waxa weeye in la yidhaha maa fawqa alizaar waxaa looga jeedaa wixii intaa laga guntado aan ahayn ee markaa waxa weeye ka sarreeya ee xunurta ka sarreeya ayuu macnuhu u dhacaya iyo macnaha labaad oo ah maa fawqa alizaar in looga jeedo kinaaya can iljimaac galmada in laga kinaayoonayo oo laga tilmaamayo izaarka waxay kinaayo ka tahay oo la sarbeebayaa galmadii baa la sarbeebaya marka macnuhu wuxuu u dhacayaa waxaalla wixii galmo ka sokeeya waa idin bannaan tahay labadaa weji bay labadaba aqbali kartaa labadaba ay aqbali kartaa haddii wejiga hore lagu fasiro wuxuu ka hor imanayaa xadiidka hore ka hor imanaya sidaas aawadeed si aanu xadiidka hore uga hor iman ixtimaalka labaadee uu aqbali karo ha lagu fasiro oo ah in looga jeedo maa fawqa alizaar wixii galmo ka sokeeya in laga tilmaamayo macnaha noocaasa ayaa markaa ugu fiican ha yeeshee markaysagaa in kastaanan aada u baxsinin yacni ma arag culammadii hore markaysagaa ixtimaalkaa kale wax sheegay haddii ixtimaalkaa kale u sugnaado yacni waxa weeye sheikhuna waxa weeye waa markaysa waxaan markaa waafiqo oo naqliga uu soo raray waa mid markaysa waxaan markaa lagu kalsoon yahay oo la ictimaadayo waxa uu noqonayaa markaysa waxaan markaa in weji lagu kulmiyo xadiidka in la yidhaahdo ixtimaalkaa in lagu awilo o lagu fasiro baa ugu fiican oo la yidhaahdo maa fawqa alizaar iyo waxa weeye isnacuu kulla shayin ilaa nikaax iscaariyi maayaan mid walba waxaa laga tilmaamayaa galmo waxaan ahayn yacni markaa inaad samaysaan waa idin bannaan tahay laakiin galmo inaad samaysaan iyadoo qofkii dumari caado qabta aa u galmootaan idiinma bannaana oo izaarka waxaa laga kinaayoonayaa galmada washadda almiizara waatay culammadu ku fasireen oo ay yidhaahdeen culammada qaarkood waxay kinaayo ka tahay bimacnaa galmada markaysaga ayuu ka dheeraanaya yacni axaadiistii ku saabsanay leytulqadriga marka la doonayo tobanka habeenee markaysagaa dambe ee markaysagaa ramadaan inuu nebigu sala allahu alayh wasalam idaa dakhala alcashru alawaakhir yacni markaa hadduu tobanka dambe ay soo galaan axyaa leylahu wa shadda almi'zar yacni habeenkuu noolayn jiray yacni guntigana dhiishuu iskaga dhigi jiray waa adkaysan jiray bimacnaa guntiguu adkaysan jiray culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay kinaayo ka tahay bimacnaa galmaduu ka dheeraan jiray oo tobankaas markaa habeen ee ramadaan ugu dambeeya yacni xaaskiisa uma dhowaan jirin yacni sidaas yada ah waata culamada qaarkood ay markaa ku fasireen wallahu aclam xadiidka boqol iyo konton wacan ummi salamata radia allahu canha ummi salama waxaa laga soo wariyey qaalat inay tihi kaanat annufasaa'u taqcudu fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam bacda nifaasiha arbaciin ummi salama waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqdee qaalat inay tihi kaanat annufasaa'u waxay ahaadeen dumarkii yacni markaa dhiigga dhalmadu uu ka imanayey taqcudu qaar fadhiista bay ahaayeen fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama wakhtiga rasuulka bacda nifaasihaa nifaaskeeda dabadeed arbaciina afartan bay fadhiisan jireen rawaahu lkhamsatu shanta ayaa soo wariyey ila anasaa'iya nasaa'i mooyaane wallafdu liabi daawuud lafdiguna wuxuu u sugnaaday abu daawuud buu u sugnaaday wa fii lafdin lahu lafdi abu daawuud u sugnaaday waxaa ku sugnayd walam ya'murha nebigu sala allahu alayh wasalam ma amrin biqadaa'i salaati nifaas salaadda markaysagaa nifaaska inay markaa qallayso nebigu ma amrin wa saxaxahu alxaakimu xaakimna waa saxiixiyey xadiidkaas xadiidka ummu salama culammada qaarkood xadiidkaas waa daciifiyeen oo tirmidi waxau yidhi waa hariib hariibna hadduu itlaaqo aan wax kale raacinin oo saxiix iyo xasan aanu raacinin abu ciisa tirmidi waxa uu isticmaalaa daciif buu u isticmaalaa waa istilaax gaar isaga u ah waa loo xafidayaa laakiin culammada kale saa uma isticmaalaan culammada kale ee daciifisay waxaa ka mid ah ibnu xasmi waxaa ka mida waxa daara qudni waxaa ka mid a ibnu qataan sababta ay ku daciifiyeen xadiidka waxay yidhahdeen gabadh baa ku sugan xadiidka ruwaadda xadiidka soo warisay gabadha waxaa la yidhahdaa mussah ayaa magaceeda la yidhahdaa bidammi lmiim mussah ayaa la yidhahdaa kunyadeedana waxaa la yidhahdaa ummu bussah bussah calaa wasni mussah ummu busaa lagu kinaay lagu kunyayn jiray magaceedana musaa la odhan jiray marka gabadhaasaa sanadka ku sugan gabadhaasina waa majhuulo oo la garan maayo culammada qaar waxay ka cabbireen in xaalkeeda iyo caynteeda midnaba aan la garanayn waana sida ibnulqataan uu sheegay culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa majhuulatulxaal oo xaalkeeda la garan maayo waana sida ibnu xajar alcasqalaani uu markaa ku sheegay talkhiisulxabiirka kitaabkiisa taqriibka la yidhahdana waxa uu ku yidhi maqbuulatun maqbuulo weeyi maqbuulo weeye hadduu yidhaahdo wuxuu uga jeedaa bimacnaa yaxaysu yutaabac wailaa falayinu alxadiid marka mutaabaca kale uu xadiisku helo ayuu maqbuul yahay laakiin haddii kale xadiiskaasi markaysagaa mid markaa jilicsan oo bimacnaa daciif ah ayuu noqonayaa istilaax marka waxa weeye ibnu xajar u gaaro weeye hadduu ku yidhahdo maqbuul macnuhu ka tilmaamaya waxa weeye marka uu sanad kale ama ariiq kale helo ayuu maqbuul yahay oo la aqbalaya haddii kale laakiin waa daciif waa marka yani isilaax u gaaro kitaabkiisa taqriibka uu ku isticmaalo waa loo xafidaya isagana taa waa laga jawaabay oo culammada qaarkood waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen gabadha muse la yidhaahdaa caynteedu mid markaa laga jaahiliyo oo aan la garanayn ma aha waayo yacni markaa rag mutacadida wax ka wariyey yacni caynta ruuxaan la garanayna waxa weeye waa ruuxa hal ruuxoo keliyu wax ka wariyo oo mid kaloo wax ka wariyey aan lahaynin cid tawsiiqisay oo siqa ku xukuntayna aan lahaynin ciddaasaa waxaa la yidhaahdaa waa majhuulo cayntiisa la garan maayo raawigaa sheegay mooyaane meel kaleba lagama maqal majhuulul caynka saasaa loo isticmaalaa marka musa sidaa iyadu ma aha majhuulatulxaalka markaa lafteeda waa laga jawaabay culammada ka jawaabtayna waxaa ka mid a ibnulmulaqin ayaa ka mid ah oo ibnumulaqin waxau yidhi gabadha musa la yidhaahdo ummu bussa la yidhaahdaa kunyadeedee gabadhaasi majhuulatul cayn ma aha jahaaladii xaalkee ku sugnaydna way irtifaacdayoo ilaa afar ninoo afartuba wax ka wariyeenoo siqaadaa la hayaa warkaas ibnumulaqiin sheegay waxa uu radinayaa yacni culammada markaysa waxaad markaa yacni ka daba tagtay xaafid ibnu xajar masaa'isha qaar ku tacqiibisay oo kitaabkiisa taqriib la yidhaahdo taxriirka ku samaysay oo arnaa-uud iyo kayrkii markaysa waxaad markaa iska kaashadeen oo ay u bixiyeen markaysagaa taxriiru taqriib ayaa markay musad ka hadlayeen ibnu xajar hadalkiisa uu yidhi markaa maqbuula ayay tacqiibiyeenoo markaasay yidhaaheen bal hiya majhuulatulxaal waa mid xaalkeeda laga jaahil yahay laba raawi mooyaane wax kaloo wax ka wariyana lama hayo sidaasaa arnaa-uud iyo markaysa waxaad markaa wadaadka kale ay iskaashadeen taxriiru taqriibka ay ku yidhaahdeen laakiin warka noocaasa markaysa waxaad mara ibnu mulaqin iyo markaa waxa weeye ibnulqayim yacni taadibu sunanka waa radinayaan waxaanay tilmaamayaan afar wax ka wariyey afartaba in la hayo weliba afartaasiba waa siqaad waa mida markaa ninka xadiiskan ka warinayo kasiir ibnu zayaad la yidhaahdo ayaa ka mid ah abu sahlin waa siqo bukhaari baa markaa tawsiiqiyo oo siqadiisa markaa inuu siqo yahay xukumay ragga kale wax ka wariya waxaa ka mid a xakam ibnu cutayba waa nin siqo ah jamaacaduba waxbay u wariyaan oo lixda kitaabba lixda markaysaga ummahaatu sitaba markaysaga waxaan markaa ruwaadda wax ku soo warisay uu ka mid yahay waxaa ka mid a ragga kale markaysaga waxaan markaa wax ka wariyey gabadha markaa la yidhahdo musa moxamed ibnu cubaydillahi alcarzami can ilxasan can musa yacni marka waxa weye ninka la yidhahdo carzami yacni xasan albasri buu ka warinayaa isaguna xasanna wuxuu ka warinayaa markaysaga musa ayuu ka warinaya waa saddex mid kaloo afraad ayaa markaa jiray adugu afar bay markaysa waxa markaa sheegayaan ibnu mulaqin iyo weliba afartaas wax u warinaya wax ka warinaya muse waxa weye afartuba waa siqaad weeyaan afartooduba waa siqaad weeyaan jamaaco ayaa sidaas iyada xog horisay marka jahaalatulxaalna sidaas iyada abayna ugu sugnayn oo jahaaladii xaalkuna waa irtifaacday waxaana markaysa waxaan markaa ay tahay inay marka waxa weye jamaaco yacni afar gaadhaysa oo siqaad ahi ka wariyeen yacni muse gabadha la yidhaahdo xadiidka markaa ragga kale ee daciifiyey waxaa ka mid ah ibnu xibbaan oo isaguna markaa yidhi kasiir ibnu zayaad ninka la yidhaahdo ayaa daciif ah ha yeeshe markaysagaa ibnu xajar alcasqalaani waxau yidhi muu asiibin ee arrin aad u ghariib u la yimi sidaas yada ah ayuu markaa u yidhi ibnu xajar alcasqalaani waayo kasiir ibnu zayaad ninka la yidhaahdo bukhaari ayaa yidhi waa siqo ninka uu yidhi bukhaari waa siqana dee in la yidhahdo markaysaga waa daciif yacni markaysagaa la aqbali maayo oo jarxi markaysagaa mujmal ah mid lagu aqbalayo markaysagaa ma aha rag kaloo weliba tawsiiqiyeyna waa jiraan marka sidaas aawoodee xadiisku waxa uu yahay xadiis qawi ah bukhaarina xadiiskan waa ammaanay sida markaysa waxaa khataabiba soo naqliyey oo xadiiska muse markaysagaa bukhaari waa ammaanay culammada markaysagaa quwaysay waxaa ka mid a nawowi oo taxsiiniyey xaakim oo saxiixiyey sida uu shiikhuba inoo sheegay oo xadiisku markaysagaa waa ka yidhi ziyaadada isagoo wata walam ya'murha nabiyu sala allahu alay wasalam biqadaa'i salaati nifaas saxaxahu alxaakim dahabina waa waafaqay dahabina tasxiixa xaakim isaguna markaysaga waa waafaqay waxaa kaloo ka mid a culamada markaysaga markaa xadiiska quwaysay ibnu sakan iyo ibnu mulaqin oo labaduba saxiixiyeen ayaa ka mid a waxaa ka mid a sadiiq xasan khaan oo yidhi xadiisku turuq baa u sugnaatay qaarkeedba qaarka kale quwaynayso waxaa ka mid a mubaarak fuuri oo isaguna yidhi xadiisku waa xasan waxaa ka mid a axmed maxamed shaakir oo yidhi xadiisku waa saxiix waxaa ka mid a albani oo isaguna yidhi xadiisku waa xasan marka waxaa weeye turuqna calaa kulli xaal waa leeyahay marka xadiisku waa xadiis qawi ah oo sugan yacni markaa weeyaan markaynu garannay xadiisku markaa inuu saabit yahay oo uu markaa xadiis sugan uu yahay shawkaani laftiisu daraariga waxa uu ku odhanaya xadiiska duruq baa u sugnaatay qaarkeedba qaarka kale ay quwaynayso markaynu sidaas iyadaa garannay xadiisku macnaha uu inoo tilmaamayaa waxay tahay qofka dumar ah dhiigga dhalmadu inta ugu badan oo uu ka socon karaa inay afartan habeen tahay afartan marka habeen ama afartan maalmood inay tahay inta ugu badan ee uu ka socon karaa oo intaas intay inay tahay yacni markaa qadarka loo yaqaano inay markaa tahay dhiiggaasi inuu soconayo sidaas aawoodee culamada qaarkood waxay ka deliishadeen dhiigga dhalmadu ee afartan habeen hadduu ku goy waayo wixii ka dambeeya istixaadaa la xisaabinayaa baa culamo badani ka deliishadeen bal ee tirmidi waxa uu tiiriyey fuqahada badankoodu inay sidaas yada ah yacni qaateen iyagoo xadiiskaas markaa deliishanaya fuqahada badankoodu inay sidaas qaateen ilaa afartan habeenna inay markaa noqonayso dhiiggii waxaan leeyahay dhalmada haddii dhiig ka imanayo in dhiiggii dhalmada la xisaabinayo tirmidina waxauu ku soo raray arrinka noocaas ah oo in afartankaa habeen dhiigga yimaada dhalmo la xisaabinayo ee aan go'in ijmaac buu ku soo raray oo waxa uu tirmidi yidhi ahlucilmigu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen hadday saxaabadii nebiga tahay hadday taabiciintii tahay hadday ciddii ka sii dambaysay tahay dumarka markaysagaa nifaaska leh inay salaadda iska daynayaan afartan maalmood allaahuma ilaa markaysaga inay daahirnimo arkaan afartankaa ka hor mooyaane iyagaan afartan ku dhammaanin hadday daahirnimo arkaan salaaddii way tukanayaan laakiin waxa weeye haddii markaa dhiiggaasi uu ka goy waayo afartan maalmood inaynay salaad tukanayn culammadu waa ku ijmaaceen hadday saxaabo tahay hadday taabiciin tahay iyo hadday ciddii ka dambaysay tahay laakiin afartankaa wixii ka dambeeya tirmidi waxa uu yidhi fuqahada badankoodu waxay u arkaan inay salaadda tukanaysoo dhiigga aan la xisaabinayn dhiiggii dhalmada oo istixaado la xisaabinayo sidaas yada ah ayaa fuqahada badankoodu yacni ku tageen buu yidhi waxaa jira xadiis la soo wariyey oo tilmaamaya ibnu maaja inuu markaa uu soo warinayo oo anas ka wariyey oo uu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam waqata linufasaa'i arbaciina yowman ilaa an tara tuhra qabla dalik buusiri xadiiskaa waxau odhanaya waa saxiix laakiin culammadu waa radiyeen oo waxay tasxiixa u buusiri saxiixiyey way radiyeen oo waxay yidhaahdeen waxaa ku sugan sanadka nin la yidhahda sallaam ibnu salmin altawiil nin la yidhahda ayaa ku jira ninkaasna waa matruuk oo nin dacfigiisu daran yahay laakiin wuxuu u maleeyey ninka la yidhahdo sallaam abulaxwas la yidhaahdo ninkaasuu markaysagaa u maleeyey oo waa ku khata'ayoo tawahum baa galay buusiiri marka xadiisku waa daciif dariiq kaleo xadiiskaa loo soo wariyey waa jiraan oo marka waxa weeye bayhaqi soo wariyey laakiin dariiqa laftiisu waa daciifo zayd alcami nin la yidhahdaa ku suganoo markaysagaa daciif ah marka ha yeeshee laakiin ijmaaca inagaga filan xadiiskaas waayo haayada waxa uu tilmaamayaa waxay tahay afartankaas habeen hadduu dhiiggu ka hor go'o yacni markaa dhiigga dhalmadu in marka waxa weeye ay tukanayso oo ay markaa daahir nafteedii xisaabinayso sidaas iyada ah ayaa markaysa waxaan markaa uu ku tusinayaa oo laga qaadanaya marka ijmaaca inagaga filan culammada markaysagaa shaaficiyadu waxay yidhaahdaan ee dhiigga dhalmadu sida u khaalibkee u badan ayaa afartan habeen ah ha yeeshee ilaa lixdan buu socon karaa bay yidhaahdeen ilaa lixdan waa socon karaa laakiin lixdan wixii ka badan waxaa la xisaabinayaa oo laga soo qaadayaa inuu dhiiggaasi yahay yacni damu istixaada inuu yahay ayaa lagu xisaabinayaa oo dhiig markaa dhabar furana ama markaysagaa saas inuu yahay baa la ictibaarinayaa laakiin dhiig dhalmo lagama soo qaadayo xadiiskan markay u yimaadeenna waa ka jawaabeen xadiiska wejiyaal saddexa oo nawowi majmuuca ku soo raray ayay markaa kaga jawaabeen waa mida waxay kaga jawaabeen xadiiska waxaa lagu xambaarayaa inay tahay markaysaga aqlabka oo dumarka badankooda ayaa afartankaas dhiigga dhalmadu ka yimaada marka haalibkiiba xadiisku ka hadlay jawaab kale waxay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen xadiiska waxaa markaa lagu tilmaamayaa inuu ka warramayay dumar gaar ah oo cayiman ee dumarkii waxa weeye saxaabadoo dhan inaanu ka wada warramaynin ee dumar cayiman oo gaara markaysaga ayaa lagu xambaarayaa in laga warramayo khaas ah taana waxaa ku soo arooray markaysaga riwaayaadka qaarkood oo sheegaya yacni marka kaanat nisaa'u nabiy marka waxa weeye taa qudheeda bushi baa lagu soo arooriyey bushia lagu soo arooriyey waxay tahay dumarka markaysa waxaan markaa riwaayadaasi haddayba sugnaato sixadeeda lama hube yacni waxa weeye dumarkii nebigu sala allahu alayhi wasalam dee waxa weeye khadiijaha nebiga u dhali jirtay khadiija yacni marka ayaa u dhali jirtay marka maariya laga reebo oo marka waxa weeye milkulyamiin yacni ibraahim ugu dhashay dumarkiisa kale markaa ma dhali jirin khadiijina makay ku dhimatay maka ayay khadiijina markaysagaa ku dhimatay marka sidaas aawadeed nisaa nabiy waxaa markaa lagu xambaarayaa inay markaa addoommada iyo markaysaga waxaan markaa ay soo gelayaan sidaas oo kale markaysaga ayaa lagu xambaaraya calaa kulli xaal sixada markaysaga waxaan markaa dariiqaas markaa lama hubo yacni haddiiba marka ay yacni sugnaato lafteedana waxay noqonaysaa waxa weeye tansiis calaa bacdi afraadi alcaam afraaddii caamka wax ka mida in markaysaga waxaan markaa yacni la nasgareeyo oo xukum xukumkii caamka waafaqsan lagu nasgareeyo oo takhsiis ma faa'iideeyo oo wax takhsiis ah yacni ta noocaas oo kale markaa ma faa'iidaynayo wuxuu odhanayaa nawowi in badanoo markaa ka mid a asxaabtayada shaaficiye waxay isku dayeen xadiidka inay daciifiyaan oo jawaabta ugu fiican ay u ictimaadaan waa inay yidhahdaan xadiisku waa daciif laakiin sawaab ma aha xadiisku markaysaga inuu daciif yahay ee xadiisku waa xadiis markaysa waxaan markaa jayid ah weeyaan buu marka odhanaya markii horena waa xasan buu yidhi marka calaa kulli xaal awjuhda markaysaga ay shaaficiyadu kaga jawaabaysa lafteeda saas yadaabaa dacfi ugu sugan yahay lixdanka laftiisa ay xadideen maxay u ictimaadeen waxay u ictimaadeen markaysagaa curfiga curfu nisaa baan u ictimaadnay bay yidhaahdeen oo markaanu dumarkii markaa la waraystay oo la tatabucay oo istiqraa' lagu sameeyey oo la raacraacay dumarkii wax lixdan maalmood ka badan dhiiggaa dhalmadu ka socdo lama arag bay yidhahdeen mar haddii markaa lixdan maalmood wax ka badan aan la arag waxaa markaa la ictibaarinayaa inaanu lixdankaa maalmood ka badan baa la ictibaarinaya wakti ka badan inaanu soconaynin ayaa loo tixgelinayaa bay yidhahdeen culamada qaarkood oo kaba sii gudbiyaa jira oo yidhi markaysagaa lixdankaa maalmood waaba ka badan karaa oo dhiiggaa dhalmadu haddii markaa uu iska istimraaro oo yacni iska socdana istixaadunbaa la xisaabinaya hadduu markaysaga go'o ama toddobaatan ha ku go'o ama siddeetan ha ku go'e markaana waxaa la ictibaarinayaa inuu yahay yacni markaa dhiiggii dhalmada sidaas yadaa culamo yidhina waa jira laakiin calaa kulli xaal kullu daalika markaysaga waxaan markaa waa arrin markaysaga waxa ijtihaad iyo wax la mida ay ku yidhaahdeen yacni markaa weeyaan marka waxa weeye wax ka quwo badan xadiidkan markaysa waxaan markaa mas'alada ku soo arooray ee umu salama iyo kayrkeeda ay soo wariyeen yacni ma jiro sidaas aawoodee culamo badan waxay yidhaahdeen waa daliilka meesha ku sugan ee markaa ugu sixada badan marka afartankaa wixii ka badan waana siday jamaahiirtu ku tageene waxaa la ictibaarinayaa damu istixaada inuu yahay baa la ictibaarinayaa laakiin afartankaa gudahooda hadduu socdona damu nifaas baa la ictibaarinayaa ka hor hadduu go'ana wakhtigaa uu go'ay ayaa laga soo qaadayaa qofkii dumar ahayd inay daahir noqoto way maydhanaysaa waa tukanaysaana ha yeeshee ma bannaan tahay ninkii inuu u galmoodaa iyadoo afartankii weli aynay dhammaystiran ma u bannaan tahay haddii dhiiggaasi uu afartanka ka hor go'o oo ay daahir noqoto oo tukato inuu u galmoodaa ma bannaan tahay mise ma bannaana masalada noocaasa culamada qaarkood waa diideen oo waxay yidhaahdeen waxaan laga aamin qabin dhiiggaasi inuu soo noqdo afartanka gudaheeda ayaa laga aamin qabin sidaas aawadeed waa inuu ka dheeraadaa ayay yidhaahdeen qaarna waxay ka dhigeen inuu ka dheeraado istixbaab bay ka dhigeen laakiin sawaabku waxay tahay waa inay bannaan tahay waa inay bannaan tahay oo jaa'is ay tahay inuu markaa u galmoodo hadduu dhiiggaasi go'o oo ay aragto alqasata albaydaa yacni markaa inay waxa weeye sida ay ugu bannaan tahay salaaddu inuu markaa jimaacuna u bannaan yahay sidaas iyada ah ayaa markaysaga waxaa raajix ah oo mas'aladaasna markaysaga qawi ah nifaaskii markaynu sidaas uga hadalnay nifaaska tacriifkiisa culammadu waxay ku tacriifiyaan culamada qaarkood waa damun yani markaa yakhruju caqiba alwilaadati aw macahu aw qablahu biyowmin aw yowmayni maca atalqi waa dhiig yacni markaa waxaa weeye soo baxa dhalmada dabadeed buu soo baxaa oo marka qofka dumari wax dhasho ayuu dhiiggaasi yimaadaa ama markaa miceedu la soo baxaayo isku mar bay soo baxaan markaa yacni ilmaha iyo dhiiggu ay soo baxaan amaba waaba ka soo yaro horreeyaayo yacni dhiigga ka soo yaro horreeya laakiin macad dalqi iyadoo fooshu hayso la jirto qofkii dumarana nabarku iyo fooshu iyadoo uu hayo oo laba maalmood ama markaysaga maalin hadduu ka soo hormaro nabarkii fooshuna hayo dhiiggaa laftiisa waxaa loo ictibaarinaya loo tixgelinayaa inuu dhiiggii dhalmada yahay sidaas iyada ah ayaa culamada qaarkood ku tacriifiyeen marka waxa weeye farqi ma kale laha inuu ka dambeeyo inuu maceeda la soo baxo dhalmada inuu markaa wax yar ka soo horeeyo laakiin waa in nabar weheliyaa nabarkii fooshu haddaan nabarkii fooshu wehelin oo uu ka soo horeeyo markaa dhiig dhalmo lama ictibaarinayo o lama tixgelinayo mas'alo kale oo muhima masaladaa kale waxa weeye qofkii dumar ahayd haddii ilmo ka qoonmo ka warran oo ilmaha ka qoonmay dhiig baa ka soconaya wax markaa waxa weeye markaa hiliba ama markaysaga waxaa markaa shakli qof leh oo ka soo baxayna lama hayo dhiiggaasunbaa soconaya waa qubad maxaa markaa dhiiggaa la ictibaarinaya ma dhiig dhalmo oo nifaas baa la ictibaarinayaa mise waxa weeye markaa waxaa la ictibaarinayaa inuu yahay damu fasaad mas'alada noocaasa waxay tahay siday markaa culammada jamaahiir ahlicilmiba sheegeen dhiiggaas markaa waxa weeye mar haddii wax shakli bini aadam leh oo soo baxay oo soo dhacay ama kaamil ha noqdo ama naaqis ha noqdo eh aan la haynin dhiiggaasi markaa yacni dhiig dhalmo oo nifaas lama ictibaarinayo looma tixgelinayo ee dhiiggaasi wuxuu noqonayaa damu fasaad buu noqonayaa damu fasaad ayuu noqonayaa waayo qofkan dumari waxa weeye wax ay dhashay oo hadda dhiiggani la socday ama ka soo horreeyey ama markaa uu la soo baxay ama ka soo dambeed baxay ma jirto dhiig keliyuunbaa soo baxay dhiiggaana waxaa la xisaabinayaa damu fasaad baa la ictibaarinaya culamo badan baana sidaas iyadaa markaysa waxaa tilmaantay waana sida imaam axmed ibnu xambal la fatwooday shaekhulislaam ibnu taymiyana uu caddeeyey yacni ibnu cusayminna kitaabkiisa markaa yani addimaa abiciya linisa u markaysa waxaan markaa ku tilmaamaya o ku caddaynaya risaaladaasi waa risaala qayima yani marka addimaa abiciya linisa yani risaalada la yidhahdo waana risaalo ku fiican markaa dumarka in loo dhigo yani marka ay ku fiican tahay waayo baabka markaysa waxaan markaa dhiigaaga ku saabsani waa baab markaysaga aad iyo aad mushkil u ah oo ay u baahan yihiin markaysaga dumarku inay ka jaahilnimo baxaan oo ay markaysaga aqoon u yeeshaan ay markaa u baahan yihiin masalada kale aan ku khatimaya waxay tahay mustaxaadada gabadha la yidhaahdo ee dhiiggaa dhabar furanku uu ka soconayo ee waynagii sheegnay xukum daahir inay leedahay daahir markaa inay tahay waynagii tilmaannay salaad inaanu dhiiggaasi ka celinayn inay tukataa ay waajib ku tahayna waynu tilmaannay hadda ka warran markaysagaa balgalmadii ka warran ma u bannaan tahay markaysaga waxaa markaa ninkii iyadoo dhiiggaa dhabar furanka waa dhiig iska soconayo aan joogsanaynba a oo isagu waxa weeye xadba ma laha wakhti walba waa iska soconaya marka waxa weeye haddii dhiig nifaas iyo dhiig marka waxa weeye xayd midnaba aanu joogin laakiin dhiiggii dhabar furanku inuu yahay waxaa imanaya ma u bannaan tahay ninku inuu u galmoodaa mise uma bannaana masalada noocaasa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen maya markaysagaa naftoo ku kallifta mooyaane yacni marka waxa weeye si kale uguma bannaana bay markaa yidhaahdeen oo waxa weeye dhiigu markaysagaa dhibaato weeye mar hadday caynkaa iyadaa tahay markuu xaalatul idraar gaadhee ka maarmi waaye uun ayuunbuu markaysagaa u tegi karaa bay yidhahdeen laakiin qowlka noocaasi saxiix ma aha waa qowl daciif ah saas aawadeed baa cabdillahi ibnu cabbaas la weydiiyey yacni gabadhaa mustaxaadada ma u tegi karaa markaysagaa ninku markaasuu yidhi asalaatu acdamu salaaddaa ka weynaansha badan markaysagaa jimaaca mar haddii salaaduba bannaanaatay markaysagaa galmaduna waa bannaan tahay sidaasuu cabdillahi ibnu cabbaas markaysagaa u fatwooday oo markaa ku jawaabay waata kale dumar badan ayaa wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam markaa jiray oo markaa yacni istixaado markaa dhibir dhiiggaa dhabar furanku ka iman jiray ilaa toban bay gaadhayeen nebigu kuma odhanin yacni markaa ha u galmoonnina yacni kuma odhan ama iyadoo dantu idinku kalifta mooyaane ha u galmoonnina markaysagaa nebigu kuma odhanin sala allahu calayhi wasalam waxaana markaa jirta oo soo aroortay inay qaarkood markaysagaa raggooda u tegi jireen oo waxa weeye markaysagaa sunanka iyo markaysaga xal ay ku sugan yihiin yacni markaa riwaayada sidaas idaa sheegaysa sidaas aawadeed yacni waxa weeye maadaama nebigu aanu odhanin ha u galmoonnina oo aanu u diidin waxa markaysa waxaa qaacidadu tidhahdaa ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac caddaynta wakhtigay ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dibdhigaa yacni oo u sheegi waayaa yacni nebiga nisbadiisa mid u bannaan ma ahe xaaraan bay ka tahay oo waajib bay ku tahay xaaraan bay ka tahay inuu ka qariyo aanu u sheegin waajibna waxa ku ah inuu u caddeeyo wixii markaa bayaana ee caddayna ay ummaddu u baahan tahay markaa sidaas aawadeed mar haddaanu odhan ha u galmoonnina yacni waxa weeye ama iyadoo dantu idinku kalifta mooyaane ha u galmoonnina gabadhaa dhabar furanka leh yacni waxa weeye inay bannaan tahay oo aynay xaaraan ahayn bay kutusinaysaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk